نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecel nahay oo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a siddeed iyo toban sano kadib maraykanka oo si rasmiya u shaaciyey inuu soo gebagabaynayo duulaankii uu ku joogay soomaaliya iyo taageeradii uu siin jiray kufaarta afrikaanta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ashahaadala dirarka ah oo uu ugu baaqay inay isdifaacaan bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo maanta si kulul uga hor yimid doorasho ku-sheeggii uu xasan gurguurta ku qabsaday magaaladaasi xilli dad aad u tira yar oo shaqaalaha dowladda riddada u badan ay maanta isku soo baxeen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad boqol iyo konton ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo khasaare ba'an geystay oo ka dhacay qaybo ka mida galbeedka dalka itoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beesha jilible oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaas ka qayb galay ayaad caawa dhegaysan doontaan dowladda dabadhilifka ah ee masar oo qorshayaal ka dhan ah itoobiya ka wadda dalalka elitariya iyo jabuuti barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii kale ee nagu soo kordha ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرا waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faah-faahsan siddeed iyo toban sano kadib maraykanka ayaa si rasmiya u shaaciyey inuu soo gebagabaynayo duulaankii uu ku joogay soomaaliya iyo taageeradii uu siin jiraba kufaarta afrikaanta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada isagoo riddada iyo maamul goboleedyadana ugu baaqay in ay isku diyaariyaan inay isdifaacaan haddaba qodobkaasi waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow oo si gaar ah isha ugu hayay bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka cabduha bukhaari siddeed iyo toban sano kadib dowladda maraykanka waxa ay shaacisay in ay soo gebagabaynayso duulaankii ay ku joogtay soomaaliya iyo taageeradii ay siin jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta ah kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee ka jira dalka waxaana dhowaan shir ay yeesheen golaha gaalada qaramada midoobey kana dhacay xarunta golahaasi ee new york looga hadlay xaaladda iyo masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee soomaaliya xafiiska qaramada midoobey ee ka furan xerada xalane xaaladda walaacsan ee ka jirta arrimaha soomaaliya iyo kuwa kale oo ku wajahan siyaasadda guud ee soomaaliya ee waxaana si guud arrimahaas loogu lafa guray fadhigaasi ay yeesheen gaalada waxaa la dhegeystay warqad ka soo baxday dowladda silibiyad ah ee maraykanka waxaana akhriyey ninka golaha qaramada midoobey u fadhiya maraykanka wuxuuna meesha ka jeediyey go-aanka maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya ugu horreyn waxa uu soo hadal qaaday khasaaraha ciidamada kufaarta afrikaanta ah siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ku gaaray soomaaliya jihaadka ee lagula jira gaalada islamarkaana ay wadaan mujaahidiinta waxaana qoraalkii halkaas uu ka akhriyey ninka qaramada midoobey u fadhiya maraykanka uu sheegay in inka badan siddeed kun oo askari oo ka tirsan ciidamada midooda afrika ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen intii ay howlgallada ka wadeen gudaha dalka soomaaliya siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay taas oo ka dhigan marka loo qeybiyo in maalin kasta gudaha dalka soomaaliya uu ku dhimanayay askari ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta ah sidoo kale intii uu akhrinayey qoraalka ka soo baxay maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya iyo sida uu maraykanka ugu niyadjabsan yahay muddada siddeed iyo tobankii sano iyo xaaladda hadda ay ku sii biishubanayso masiirka dadaalkiisii diinla dirirkaha ee arrimaha soomaaliya waxa ay dowladda maraykanka sidoo kale sheegtay in ay ku bixisay hal dhibic lix bilyan oo doolarka maraykanka taas oo ay ku taageerayeen ciidamada isbahaysatada huwanta ee gaalada afrikaanta ah ee magacyada kala duwan leh muddada siddeed iyo tobanka sano ah ilaa la soo gaaray wakhtigan amaba muddo sanad ka hor oo ciidamada kufaarta afrikaantu ay la ildaran yihiin xaalad dhaqaalalaan ah iyo quus ay ka muujinayaan sii joogitaankooda arrimaha soomaaliya sidoo kale warqadda waxaa lagu sheegay in sidoo kale dowladda maraykanka lacag laba bilyan oo dollar oo ka badan ay si tabarucaad ahaan ah ay ugu fulisay arrimaha howlgalka xafiiska qaramada midoobey ee taageera waxa ay ugu yeereen arrimaha amniga soomaaliya kaasna waxa ay sheegeen in ay ugu baxday lacag aad u fara badan sidoo kale intii lagu guda jiray dhegeysiga warqadda ka soo baxday ee dowladda maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in muddo dheer oo arrimo dhinac kasta iyo taakuleen ay ku bixinayeen ciidamada kala duwan ee soomaalida ah iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada riddada in lacagihii ugu badnaa ay ku bixisay dowladda maraykanka islamarkaana aysan wax natiijo ah ka helin dowladda maraykanka sidaa darteedna ay ku talisay in waxa ugu badan ee hadda maraykanka horyaalla ay tahay in wixii wakhtigan ka dambeeya ay isku filnaadaan maleeshiyaadka soomaalida ah haddii ay noqon lahaayeen kuwa kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo si cad loo faray in wixii xilligan ka dambeeya ay iyagu isku tashtaan islamarkaana ay ka fikiraan arrimahooda amniga dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale sidii ay noqon lahaayeen dowlad ka jirta wadankeeda kana talisa taas oo ay ogyihiin gaalada inaysan wakhtigan u diyaarsaneen maleeshiyaadka murtadiinta iyo maamulada kale ee gaalada waxay sidoo kale warqadan halkaas maraykanka uu ka jeediyey uu si weyn ugu niyad jabay in burburka dhaqaale ee maraykanka ka soo gaarayo arrimaha soomaaliya in ay tahay in wax la yska wareysto islamarkaana ay tahay maraykanka xilligii maraykanka uu joojin lahaa taageeradiisa arrimaha ee dalka soomaaliya waxaa sidoo kale warqadda maraykanka lagu sheegay in qaramada midoobey iyo howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta eu som ay iska wareystaan sidii ay ka yeeli lahaayeen xaaladda arrimaha dalka soomaaliya ayna ka gaaraan arrimo cad oo sidoo kalena layska wareysto wakhtiga lagu soo gabagabaynayo howlgalkan eu som kaas oo iyagana ay isla qoondeeyeen in muddo dhow lasoo gabagabeeyo si guud inta lagu guda jiro sanadkan arrimahaas iyo arrimo kale oo fara badan ayaa warqadda ku qornaa balse nuxurka ayaa waxa uu yahay in dowladda maraykanka ay gebi ahaanba joojinayso taageeradii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada si cadna loo faray in wixii xilligan ka dambeeya ayaga isku tashtaan taasoo niyadjab iyo walaac aad u xoogan ku sii abuuri karto murtadiinta ku sugan dalka soomaaliya intii uu shirkaas socday sidoo kale golaha gaalada qaramada midoobey ayaa go'aamiyey in albaabada loo laabo xafiiskii ay ku lahaayeen dalka soomaaliya gaar ahaan xerada xalane wuxuuna warkaas isna ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka xafiiska u n-ka oo hormuud ka ahaa duulaanka saliibiga ah ee muddada dheer ka socda dalka soomaaliya ayuu golahu isku raacay in si dhammaystiran loo soo afjaro kow iyo soddonka oktoobar ee sanadka laba kun lix iyo labaatan lana joojiyo dhammaan howlihii qaramada midoobey ay ka waday dalka soomaaliya ee dhinaca kalena maamulka saliibiga ah ee donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu xilka qaadis ku sameeyey islamarkaana islamarkaana looga yeeray wadanka maraykanka safiirkii dowladdaasi u qaabilsanaa dalka soomaaliya go-aankan oo soo afjaraya howlihii uu safiirka ka hayay ee dalka soomaaliya ayaa qayb ka noqday wareegto saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxday xafiiska maamulka donald trump taas oo xilka loogu qaaday ku dhowaad soddon diblomaasi oo meelo kala duwan u joogay dowladda maraykanka tallaabadan ayaa waxaa lagu sheegay mid ku wajahan siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda marka si guud arrimahaas ayaa ka cusub siyaasadda arrimaha soomaaliya sidoo kale dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in bilaha soo socda ay qaadi doonaan go'aano adag oo ay hoos ugu dhigayaan taageerada kooxda ridada soomaaliya iyo howlgalka au som islamarkaana si cad loo faray in kooxda ridada soomaaliya ay iyadu isku filnaato tan iyo markii uu soo baxay warkan aad ayaa loo falanqaynayey siyaasiyiin aad u fara badan ayaa ka hadlayey sidoo kale waxaa diraasaynayey hay-ado iyo warbaahinno reer galbeed ah waxaana wax liiska weydiinayey isbedelada laga filayo dalka soomaaliya gaar ahaan kooxda ridada soomaaliya iyo halka uu ku dambeyn doono masiirkooda waxaa sidoo kale aad loo hadalhayaa xaaladda kala guurka ah iyo hubanti la-aanta ay wajahayso kooxda ridada soomaaliya khilaafaadka ee daakhiliga ah ee hareeyey maamulka muqdisho iyo maamul goboleedyada kale iyo ismariwaaga siyaasadeed ee kooxda ridada haddaba ay dhex muquurinayso iyo in gaaladii isku haysay ay ku daashay islamarkaana ay si cad u sheegeen in ay faraha kala baxayaan arrimaha dalka soomaaliya marka warbaahinada iyo wargeysyada waaweyn ee adduunka ayaa arrimahaas aad ugu faalloonaya sidoo kale waxay sheegayaan xaaladda hadda ay wajahayso soomaaliya ee doorashooyinka ah dagaalada ka socda gudaha dalka soomaaliya waxa laga filin karo mujaahidiinta arrimo badan ayaa runtii aad loo falanqaynayaa warbaahinadan waxay hadda si weyn indhaha ugu wada hayaan waxa laga filin karo xaaladda dalka soomaaliya qaarkood waxay leeyihiin waxaa la sugayaa isbedelo ka dhaca ee sanadka cusub ee dalka soomaaliya siday noqon doonto masiirka kooxda ridada soomaaliya ama waxay noqon doontaa xukuumaddii ashraf khani ee ka jirtay wadanka afghanistan iyo tallaabadii ay daalibaan dalka kula wareegeen marka arrimo badan oo masiiri ah oo siyaasadeed ayay runtii warbaahinada durbaba ugu felcelinayaan warkan ka soo baxay dowladda maraykanka waxaana mar kastaba aad loo sugayey go'aanada uu ka qaadan karo ninka aadka u fudud ee hadda loo dhiibay talada dalka maraykanka iyo waxa ugu aadan arrimaha dalka soomaaliya marka waa tallaabadii ugu horreysay iyo go-aankii ugu horreeyey ee ka soo baxay maraykanka wuxuuna si cad u sheegay in wakhtiyada soo aadan ay soo bixi doonaan go-aano kale oo ku saabsan arrimaha dalka soomaaliya kolley warbaahinada iyo siyaasiyiintaba arrimahan ayay indhaha ku hayaan walaalka waxaa sidoo kale aad isha looga hayaa ciidamada kufaarta afrikaanta oo muddooyinkii lasoo dhaafay aad loogu walaacsanaa xaaladda dhaqaalahooda oo maalmihii lasoo dhaafay mugdisii galaysay iyo go-aankan uu maraykanka ka qaatay marka arrimo fara badan ayaa ku gadaaman xaaladda iyo masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ee mactabudirirka ah sidoo kalena dhaqaalo usoo doontay dalka soomaaliya marka arrimahaas ayaa ugu cusub walaalka arrimaha soomaaliya wixii kusoo kordhan insha allah waan la socon doonaa waad mahadsan tahay
كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maanta si kulul uga hor yimid doorasho ku-sheeg uu xasan gurguurta ku qabsaday magaaladaasi haddaba qodobkaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad boqol iyo konton qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay galbeedka itoobiya xiisadaha ka aloosan gudaha itoobiya ayaa cirka isku sii shareeray waxaanay wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in hal maalin oo keliya dhegta dhiigga loo daray ugu yaraan afartan iyo toddoba qof islamarkaana in ka badan boqol qof ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay gobolka gambeela ilawareedyo ayaa u sheegay wargeyska the standard in ugu yaraan afartan iyo toddoba qof lagu dilay weerar arbacadii shalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolkaasi shaqaale caafimaad oo codsaday in aan la magacaabin ayaa wargeyska u sheegay in tiradaasi ay ku salaysan tahay xog horudhac ah lana filayo in khasaaruhu intan ka badan yahay waxaan maqlay in afartan iyo toddoba qof ay dhinteen ayuu yidhi isaga oo xusay in qaar ka mid ah dadkaasi ay dhinteen kadib markii lagu gubay guryihii ay ku jireen dhakhaatiirta m s f ayaa sheegay in ay daweeyeen in ka badan boqol qof isla maalintaasi ku dhaawacmay qulqulatooyinkaasi ilo ay soo xigatay warbaahintu ayaa sheegay in dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan ay awoodi waayeen in ay gaaraan xarumaha caafimaadka sababo amni aawagood iyo waddooyinka oo xiran aawadeed ma jirto waddo ay ku iman karaan gambeela waayo waddooyinku weli waa ay xiran yihiin ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka waxaana qaar ka mid ah dhaawacyada loo qaaday xarunta m s f ay ku leedahay xerada qaxootiga ee kule war-saxaafadeed ay soo saartay m s f ayaa lagu sheegay in rabshadaha gambeela uu xoogoodu dhacay saacadihii hore ee shalay waxaanay ka digtay khasaare hor leh oo ka dhaca deegaanadaasi haween caruur iyo dad naafa ah ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadka waxyeeladu ka soo gaartay rabshadahan waxaa kale oo jiro guryo la gubay iyo dad fara badan oo la barakiciyey waxay sidoo kale ka shanqariyeen in rabshadahani dhiig badan ku daatay ay si joogto ah u socdeen muddo isbuuca waxaa kale oo m s f ay xustay in rabshado xoogan oo dhacay dabayaaqada isbuucii hore ay qaabileen ku dhowaad konton qof oo dhaawac ah kuwaasoo afar iyo toban ka mid ah xaaladoodu ay cusleed isbuucaasi gudihiis waxay m s f sheegtay inay daweysay in ka badan boqol iyo konton qof oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen rabshadahan xarkaha goostay maamulka gambeela oo ah ismaamul hoostaga federaalka itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqay bandow soconaya habeenkii oo dhan oo uu ku soo rogay magaalada gambeela iyo deegaanada kale ee xasaraduhu ay ka jiraan sidoo kale dhammaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadka lugeynaya ayaa la mamnuucay laga bilaabo sideedda fiidnimo ilaa lixda subaxnimo waxaa kale oo dadka shacabka ah laga mamnuucay qaadashada hubka xiisadahan oo u dhexeeya labada qowmiyadood ee ugu waaweyn gobolkaasi ayaa sii xoogeystay kadib markii ku dhowaad toban cisho ka hor dhegta dhiigga loo daray taliyaha booliska ee magaalada gambeela waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo qorshayaal ka dhan ah etoobiya ka wada dalalka eritereya iyo jabuuti kadib burburkii ku yimid wadaxaajoodkii khilaafka biyoxireenka alnahda dowladda masar waxay bilowday qorshe ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda xabashida itoobiya kuna horumariso dekedaha istaraatiijiga ah ee jabuuti iyo eritereya qorshahan cusub ee masar ayaa ilwareedyo ku sugan qaahira u xaqiijiyeen wargeyska the national oo fadhigiisu yahay imaaraadka waxaanay xogtu tibaaxaysaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo masar ku ballanqaaday in ay ku casriyeynayso dekedda casab ee eritereya iyo dekedda dooraale ee jabuuti waxaa la sheegayaa in masar ay rabto in marka hore ay ballaariso awoodda dekedahaasi islamarkaana ay u samayso meelo ay ku xiran karaan maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale xarumo martigelin karaa ciidamo tababaran labada dekedood waxay ku dhow yihiin marinbiyoodka caalamiga ah ee baabulmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas oo dhanka kalena ah waddo badeed muhiim ah oo isku xiraa dhulka loogu yeero bariga dhexe qaaradaha aasiya yurub iyo bariga afrika etoobiya oo si weyn ugu tiirsan dekedda dooraale gaar ahaan gaadiidka iyo kala wareejinta badeecadaha ayaa muddo dheer waxay ka soo horjeeday dadaallo ay dalalka darisku ku rabaan in ay joogitaan dhuleed ama ciidan ku yeeshaan badda cas ilaha qaar ayaa sheegaya in heshiiska eritereya la dhammaystiray intii lagu jiray booqasho uu qaahira ku tagay madaxweyne siyaas afwerki dabayaaqadii oktoobar halka heshiiska jabuuti si gooni ah ay u wada xaajoodeen saraakiil masaari iyo jabuutiyan ah waxaa la sheegay in labada heshiisba ay ka kooban yihiin casriyeen lagu sameynayo kaabayaasha si loo suurtageliyo in maraakiibta dagaalka ee masar ay ugu shuban karaan shidaal islamarkaana ay sahay uga heli karaan labada dekedoodba heshiiska masar iyo jabuuti waxaa kaloo ku jira hagaajinta wadooyinka iyo kaabayaasha ku xiran dekadda dooraale oo maraakiibta uu maamulka qaahira ugu talagalay in ay ka howlgalaan ay ka mid yihiin gujisyada kuwa wax burburiya iyo kuwa xamuulka ee qaadaa ciidamada iyo diyaaradaha ilaa hadda heshiisyadu waxay sharciyeeyeen joogitaanka milatariga masar ee labada dal ayuu yidhi qof xog ogaal ah oo la hadlay the national isagoo intaas ku daray in maraakiibta dagaalka masar ay si joogto ah u booqdaan labada dekadood arrintan ayaa timid iyadoo dowladda dabadhilifka ah ee masar ay dhowaan shaacisay in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafka biixireenka alnahda oo bilo ka hor si rasmi ah abiy axmed uu xarigga uga jaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo si kulul uga hor yimid ololaha doorasho ee xasan sheekh dadweynaha ku dhaqan caasimadda ayaa si kulul uga hadlay qorshaha uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xukuumadda muqdisho ku doonayo in uu mar kale isku doorto doorashooyinkan ayay ku sifeeyeen mugdi iyo musiibo ay xukuumaddaasi kusoo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxay sheegeen in afartii sano ee uu xasan sheekh maamulayay dalka ay qaatiyan ka taagnaayeen islamarkaana aysan kusii jiri karin xaaladdaasi xubintiina cabdiwahaab caawa waa inagaynta
اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay xaflad ay malaaq cusub ku dooranaysay beesha jilibleh ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee baay gaar ahaan deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo munaasabadan waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ay ka dhacday deegaanka bootis ee hoos yimaada magaalada baydhabo xafladan waxaa lagu doortay malaaqa cusub ee beesha jilibleh ee wilaayada islaamiga ah ee baay xaaji maxamed kaas oo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka isagoo si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub ee beesha jilibleh alxamdulilah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wsaxbi wsalam ya ayuha aladiina amanu ataquu allaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayafir lakum dunuubakum wayadic illah warasuulu faqad faaza fawzan cadiima ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bacd asalaam awalan ma isbaran itaqu allaha caza wajalla alla ku ofsiin walnintaraas awalan horta ma indirdeelaan kana qiibkaa la doorday intaad geekale ka doorday bootis ana roogno reer jirib iyo doordeen kitaabka ileh ka dhagan hordhaan ho ka dhagan maasi ka dhagan ho hordhaan gaabayaasi gaabanaanta kubaa kitaab ka dhagan muslimiintii oo diriska ah waa dadkada maamula hayto siyaana hikin haada hikinjimaabay macnaa aan reer heblaan ertoy lankadi ilaahay isu ha doorday naqiib ilaahay isku waali maylin bahay dadka muslimiin inay walaalayo inay shal dheeray maya dhimadaase ummaddo shal tabiday ummaddo haska jiid haada walagata haska jiid haani diriska iyo ummadada hogaamiyasan walaala ka dhig aylikin aragnay malaag jilibli aylikin aragnay malaag muslimiinta nagoy ilaahay kitaabkii ummadda ka gaami walbarashadka ka gaami jihaadka geli salaada far soonka far sadaqada far taasna malaaga la dardaaramay dadka shicibka ma la dardaaramay may dhidaysa manaalkan lana lahaa doorda garashaa la kibiye lama beri bacdisha lankii hadda la ka teegayi shareecdii hay dooratay binaanka inshaatan hoolay dhagaday beertee faladay gaalaa la jaray dukaankii gadaay adig ka doorni erteen binaankii ay sheenteen soomaali meeraas halgallan gallatay laba sheen garsaneel erhe anoo adduunkay dhagadaw yaa binaanka sheenasaan ka doornay koraa ingaaden lambiri baacdisho maylatiina kansiyo ha loo bedelay ma ogolin lankun na dhebi war markada dooradaas ma in doorata inanadalewalka siiwa xaggii kiijaro inana koogaaro xaggii koomagangne inana kinshaano ya in doorata dadka shacibka mesh dardaaramay muslimiinta ini oo malaagiile la shaqeeyo humaan liinka garab surno wanaag laka garab surmo haddii humaan isu ka aragtaan jaa'irtaan wanaag haddii ka aragtaan garab suruntaan bani aadan atiin hagaasiinku magan hagaa lisinka leeyi taadmaysin dardaada shicibkaan dardaarame malaagin la shaqeeyo malaaga kanagay malaago agnaga toy magaal malaag oo reer jiibi anaga toy malaag muslimiinta liing nagoy muslimiinta nisyaanaw nagoy deriska walaalka dhig taas meelaan ku baytaan saddexaad dadka muslimiinta caame mayn dardaaramey wakhaasatan reer muqdisho iyo reer baydhow oo kale mayn dardaar kismaayo dadka meebi gaal haysato gaalan la harbiyo aan kulligan jihaad galno wakhaas dadka guraan gurigeele burburi waxaan raadinaynaa cadaalad baan doonayna war gaali cadaala ku doonay idaacadaha may ka dhehaysa dada boore may kaleena gurigee laga dumiyey aqaf baa la geliyey waa la burburiyey waxaan rabnaa cadaalad baan raadinayna ay cadaalad ku raadiyaas ilaahay cadaalad ku raadiye kitaabkiya ku dheerati gaala ka maamulahaasan gurgurta oo kale ka maamulahay laakiin gurigaaba dumiyey hantida gaadaha maylataa waxaan rabnaa hee cadaalad baan rabnaa anagoo ma la dilay masaakin la dilay bajaajlaa la dilay baambaa la sameeya la keliyey maxaan raadinaya cadaalad raadinayna cadaalada kitaabka ilaahay ka jarta dadka reer muqdisho maysin lahaa wakhaasatan saasin lahaa gaalal harbi gaalka hasan guurgur ridi kortaan ridi ilaahay ku obsada jihaadkana gala wallaahi bilaahi ilaa isii shay beero mal tabaa haddii taabto maynadaas addoon oo etoobiyaan leynagdaas wadanka wal qobsatay gaali qobsatay fidhii lankii adagto al-shabaab oo dheh ka al-shabaab badahaa al-shabaab ku dheeraa owlaadaha mar andir baydho andir dhibadahakii dareerow kiidaa laakii gaalaya laakii nage war ummadeey ilaahay ku obsa fidha halkuwa jihaadkal galoy jihaadkoola ka jari hor halan galo haddii linki jarna jihaadkal galoy war addoonaman ma qaadaano addoonama qaadaana gaalman addoonsadaaw addoon ana ilaahay addoon sheeane war muslimiinta mayn dardaaranay jihaadka halgaloyna miyaa waqtileedan ka dheeraday reer muqdisho ka nagay cadaalaan raadinayna caddaan raadinayna kitaabka ilaahay garab surma haddii kitaab garab shay ku bateen leylan wanaharasaa la siin dhammaaye anugsa dile jeelina la siin ku dile gabarsin dili jeelina la siin ku yaa la siin ku dile la siin ku fiisade cadaalad intaa ku raadiyaas kitaabka ilaahay ku raadisay cadaalada kitaab hal garab surmoy kitaabka ilaahay gargaarnan sun rasuul sal allahu alayhi wasalam gargaarnan
intaasi kadib waxaa madasha xafladda ee deegaanka bootis ka hadlay suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jirible bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allaahuma calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu awalan ilaahay aan mahadnagaan sida culmadii iyo noqobadii iyo malaaqidii iyo dadkii meelunku hadali ee ilaahay inka mahadnageen saasoo kale ilaahay inka mahadnagee mahadoo meelka egdii meelku bilaawdaasa toon an lahayn ilaahaynu isku leey subxaana wa tacaala ya ilaahay mahadnagaan mahaddaas alle kadib ikhwaani ma in mahadnagaane xarakatul shabaal mujaahidiin yaan mahadnagaan ankasarey amiirken abu cubayda xafidahu llahu tacaala iyo maylaraay intii oo ha ku hosayto makaatibtiis yo ang mahadnagaan gaar ahaan ma ang mahadnagaane walaayadeeni bay ankasarey usuuna abu jacfar iyo maylaraay hadan hoosaandijiha maamulkii degmadii baydhawo maylana jazaakum allahu khayr ikhwaani intaas kadib ma ang mahadnagay dadkan oo duyuufta ah martada nin ah niila roogda meelo fofogno ninku kooyan oo niila roogda martada nin ah biaan mahadnage may baan lahaa jazaakum allahu khayr ha dhowaada sida nin sharafteen oo ha nin ajiibteen oo ninka kooyteen maylanaas inka mahadnagaan ha dhowaada baaraka allahu fiikum intaas kadib may baa dardaaramey kolley dadkan oo intun walaalo ay la dardaarmeen walyo la dardaarmeen horta walku badan min dardaarmo kolley walaalka dheegasen haddantu ku hadali hadde walaan ilaahay a doore maahin bini'aadan ma doorow aw hebel ma doorno kaas ma doorno ka doori male ilaa lanka walaa ilaahay an doore markamaysin lana jazaakum allahu khayr sabaroy hay dulqaadadoy lankaasna hay aawiyoy garabna hay nagdoy walaalkan may lahaaha hadda suuna ilaahay koley ha ilaaliyaa wanaagan in horka hadoogna umadung may baa koley in horka hadoone wanaag kitaabka ilaahay yaan horka hadoon ini umadung may ku rajeena insha allah usanagada lankii qaa'idkii oo horkahaw umadung may buahasanagadan kitaabka ilaahay siyoona may laaraa inka kaalmayaa mujaahidiin ini nagada doonano dhammaantiyoona waana inshal heri doogna saasaa ilaahay ku rajeeyaan ilaahay haddii ka raadli marka jazakum allahu khayr maylana maylaraayo islankaas walaalow adina sabar ambadan maykalana sabar hortayna walkii la dardaarmi anina sabar baa kin dardaarme inaada sabarta hadda lan sabarna meelnima deeraw marka insha allah umadina maylana dhammaanteen maylana anin taasna ka sabarna walaalkana garban nagana baaraka allahu fiikum intaa sabarkaya ka koobe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubno kala duwan oo madasha caleemasaarka malaaqa cusub ee beesha jilible ee wilaayadda islaamiga ah ee bay ka soo qayb galay oo iyaguna goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hariin iyo ugaas cabdi garuun ugaaska beesha galadle alxamdulilahi rabbilcaalamiin walcaqibatu lmutaqiina walaa cudwaana illa cala alaalimiin واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوه بعد السلام ان شاء الله تعالى الهي سبحانه وتعالى يا مهديان الهجني ولا المسلمين انا وافجي خير كان التوفيق ده انا وافجي ومعناها انا وافجي وقت الجهاد انا وافجي مهديان بعد الحمد لله سبحانه وتعالى الهي سبحانه وتعالى مهديس بعد شيء ما يبانك مهديان همام الاسلامي oo heer haraka iyo heer gobol heer degma dhammaan marka insha allahu tacaala dadkii mana ka qiib qaaday arrintan marka lukulahayo ha aas aasi shay iyo maal iyo hoog arday ka lahay dhammaan way basanleen insha allahu tacaala jazakum allahu khayran asan lana arrin u muhiima runta yasuu bilan wallan baahan yasuu bilan insha allahu tacaala may basiin ardeeda bacdalahay sii mahanagaana saas oo kale may baan mahanagaanahe ilaahi subxaana watacaala mahadis baa adashe beelo oo reer jilible oo manaha naqiibo noqomada marka may buaha muslimiinta kumid ee marka insha allahu tacaala ha saaren mayba samaynaysala jazakum allahu khayran asan lana ikhwantaas bacdisho wadabo kooban badir daaran fade insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta onaytay naqiibkan dooradeen inontay marka insha allahu tacaala warshay weelan ilahi subxaana watacaala wasiinka waajib waali haddii macsi bisiin faraan ubome e ya ini ontay naqiibkan warshay weelan diyaarnatina ini ontay wal isin jeelin i wal isin neebtin wali nagadan wal isiilakoyo hoob humaaba siin faraana warji weelan diyaaratina allahu akbar allahu akbar walaalka runtii la dooradiisuun marka may balena akhi mayba kaa suusiyeyha runtii mas-uuliyaddaada qaadi waa mas-uuliyad way mas-uul may leere mana mas-uuliyadda macnisheeba marka may walu su-aalo mana walu su-aalow marka may qaadahe marka mas-uula nagatay mas-uul maylka jeed marka kili su-aalow fi dunya walaakhira marka adduunyada noolkii la xisaabtame marka qaabkii ontay galdan adoo maari kale kikla saabtame aakhira noolkii kila saabtame markii saab adduunya walba ma ee waaba isku lamur mu korte siba walan daban daabi korte laakiin ilaahay subxaana wa tacaala marka mayba waa mas-uuliyadiis runtii waa babacdhi karo arday marka insha allahu tacaala ma e marka akhi mayba kalena ilaahay subxaana wa tacaala kiin fuusaay mas-uuliyadiya qaadati mas-uuliyadna waa ammaana imaano mayn baahanta gudushi imaano ma herajarni iri diidahiin dhulna diidi waa isla imaanada hadda la sheegahayo marka nawen salawatullahi wasalaamu calayhi soo ontay marka saxaabigii oo abudar leeraa soo ontay la dardaaramo may baraya abaadar inaka daciifun wa inaha amaana fa inaha khizyun wanadaama ilaa man akhada bihaqiha wa adda aladii calayhi calayhi fiiha macna ma erahi amaanada ama mas-uulada imaano waari fa inaha amaana fa inaha khizyun wanadaama hatan mas-uulada hatana waa shillaay iyo khizyi idulli way macnaha dadka may ka aalayaan marka may buwa mas-uuliyadda la sheegow takriib iyo tashriifa ka aalayaan ma-ah walaalka hadda la doorday oo magaaji haddaan anta ka argaay oo xaaji maxamed nuur cabdulle runtii maya taha shaqaal an shaqeeyo beelo reer jirib umba mee xaqiiqada nis warnay kuwa shaqaala ete walkii guuri doona beylungan edeega doonta langwing i langyar inaadan edeegda yalkiin dooradi dadkan adan shaqeey runtii dadkan marka may may balana jazakum allahu khayran masiinka deega walaalka jiliblo dhongni beeran falam arday masiinka anfaaw masiinka anfaaw lan kasta hoola jii masiin daaji kor mana shakhsuga way maysiinka deega maysiinka deegay ha ini marka insha allahu tacaala marka duurooyinka siin qabado ini madaarista arday marka maybuha qur'aanigi marka maybuha arday ee dhiso waana furo inuu inta dhalinyarada buraarijiyo marka ilaahi subxaana watacaala wadidis marka maybuha dadkan horka antaasa siin ka anface akhi marka malkiin doorona inuu inta dadkan beerooji on falla malkiin dooron majarta lan onatay si hoolaji in daagsada on kasaana manii dhajar haddi jiliblena manii jara lan haddi jiliblena lan onta beerti siin falada mana an kasaana manii jara maykiin dooranay ini kitaabki ilaahi subxaana watacaala nii maamulo yakiin dooranay iyadan waa nii anfacaas walilkiin doorad hooba haka bawaaytoona haka daabsurmo adiin mooshin koosheeno adiin ma diidi korta mea ya mooshin koosheeno adiin ma diidi korta marka ilaahi subxaana watacaala inaada ka obsata insha allahu taala mas-uuliyadaas ilaahi subxaana watacaala lanka talagal marka maybo inaada ingudata haddii unu dhimana hoob hag bunu kusigno jina maseedano xmadin walaalayaalo iskagariskan mey haddii unu dhimana jina seedan antiibu unub kitaab ilaahi subxaana watacaala dagaalamaan marka walaalayaal ma inis dardaarmaane ilaahi subxaana watacaala ka obsanaan walaalaha arday muslimiinta may balenaa meel kasto iyo roogan maywa insha allahu tacaala jihaadka garamagnagnang nafi onay maalka biinang wal kelima walaana halaayin ilaahi subxaana watacaala oo dhaafa walaana suu biinang marka insha allahu tacaala ilaahi waafaji jilibla ini onatay jini i jaan walba onatay marka jaad aamayo jaliilka ha kor jeedan ini jihaad la galno jini dilka nang aadano jilbow nang aasnano jahiman hoobinang jilibla diyaarinatina allahu akbar allahu akbar wabillahi towfiq insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha izaayo ilaahay ha sharafo ilaahay ununa dad diinka arday qaadaday diinta rahay diintin arday may buwaha arday ada dafcay ilaahay ha noo weelo baniaadanka lan alle wal baniaadanka isku weelo koro meeman lisa aakaahii koro ilaahay subxaanahu wa tacaala lankii dariiq san la doone lankaasaa waddada san maree lanka kale meeqaalan haddi jihaadtanka jartay hadda batay geeka safgaala ka jarta kasaano maga lahaytay id umuuqadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala maylanaaha waddada ilaahay hanii sugu una dhomba dhammaanteen ilaahay waddada hanii sugu waddada lankii ka sugumu adduunye aakhira kaasaa liibaani maybu adduunye walyara ku tabe adduunye walyara wala ku bahaa meelin ku tabaane zaman abadan abadan ada ka noolaas aakharo aakharan lankii diinkan anranna maylanaaha arday ada suuna khasaari ilaahay hanii khasaari manii daro tan kale maylanaaha arday ada muslimiinta dhammaantiyo kii lankii arday ada arday ad reer gobol haado lankii reer degmo haado lankii ulmaa udiin haado arday antaas dhomaylanaa ilaahay hasiin izaa ilaahay hasiin sharafo wanaagan ii kheerkan haddii meelagna nin tusiine oo arday adan ninka dirqiina may buwaaha meele horaan ka sugnaani ilaahay subxaana wa tacaala waa og unuuna dadkiiba arday adahe yaal yaryar anhaana dadwiinga haddana ogyin horta maylanaaha ilaahay may buwaaha waddada hadduuna hayno ilaahay arday may buwaaha gaaladan ilaahay ha dullaayo unun ilaahay waddadaas niisuga tan kale walaalkay khayrshii allaha badayaa laan de'eyaru magii de'eyaryaana haddana kolley ummadan og markii fadhaati anta doorila ka gobodi may buaha diin badanaan niiska sheegi waqtigaas ku dub wal fiiri ilaahay subxaana wa tacaala waxaa meeraari ummadan ani wal agnaqdo hor surubu usuna maylanaaha kiila ka kheeri oo may bua ummadantanga diinka ka hegaami ummadana jahliga ku saaray ilaahay subxaana wa tacaala diinshayni arday hegshiin diiday oo arday ada oo taariikhna ka dhaafi ilaahay ha ku weelo ilaahayna hala garab galo wal baniaadanka wal is arrimas wal koy weel is arrima naqadahan wal ilaahay subxaana wa tacaala ha qadiray waxaana sa ardayaa naqade maylana walaalkaano ilaahay waddadaas ka hagaajiyi tan kale maylana umadiigeeka ardaya reer awkaano reer jilible maylanaaha mas-uulka ani la cadiico diinkeygana fari diinta kuma dhate mas-uulka ani la cadiico diinkeygan kuma dhate aniilankii walaalkeen haay wali ku qaldamo na sii haytaan meel almeeli wanaaga ah oo isin arday ada kheerka ah inanka kaalmaytaan antaasaa lasiin ku baahan yahi ilaahayna taasaa siin kaga raalliya siina taasaa guulka dheeraasaan adduunya akhiraan taasaa laka liibaanay may siin lanaaha walaalkeen an kaalmeeya ummadan geeka maylaka halaagsamoo haya oo reebo magi ana ummadoo kale hataa maxaa tirida idan ninku ronturunta migi siin sheego ummadoo reebankan may buwaadhankan layla qobadee dabadaleyla ku daaray kookan layla qobadee banaayliliiwalis banaayo hay saada odaygo odayaalku ku hadalaayaan walaaqaasna ma faylalanka ni halka ka sugnaada mar kasta wanaag kale horan deere usu nafsitiis ilaahay is ii sharaf oo buwan jid wada sanbag aado ilaahay ka sharaf ah umudiin wal badan aan gobade lan kasta oo balaaw leebi haduuna hada geelin meel areeyeen oo kama maaqadaan ah gaal gaal mugorada intii ku gaal barado ku gaal beelamahay laakiin hoobkiiba barado bigiis wal barada bula raadam koo kan haddan babarad elekiin kooyo babarad leeb ruwaas ee may hormar deeraas marka horta may lana hal isku heroy lanka walaa halka fiiriyo meelisan arday adamay waaha antanyaw dariiqan aan fiiliyey lana anta mar hala rooy walaalkeen aan kaalmaynooy unuuna insha allahu ilaahay dowlaha haddii aan ruu garabshi macashiya ane walaal wari tabartaanu eh ulmacaudiinka intir fada fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala dad badanoo ilaahay wala fahansiya ilaahay khayrsheena isulugaa jarte yoona macashoowe intii maamulka inta rogdoonna dadkii haddaba qobadyaa yoona macashoowe isin hegiigna may bua kaalanta inoo ku jiifanay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mayaro haddeen maamay ka daray walaalkay ha sabaroy walaalow ha sabar markan waxaa idinku soo maqan codka malaaq xaaji maxamed malaaqa cusub ee beesha jiribleh ee wilaayadda islaamiga ee baay kaas oo caleemasaarkiisa loo fadhiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله أولا ويوم هدينا إله سبحانه وتعالى الله سيئو وما هديانا والبدن نعمه شيء ينكمنا يسيان كما هديان نعمة الإسلام والإيمان يا وما هديان ولا ليال بعد الحمد لله ميلو ما يبغاها مشقة مشقة يا هرابتنا مرنا ميلو هاي سوري أولا وجهيالك هاي ورسدي انت الله سبحانه وتعالى كلكن اي ورسدان انت أنا كجنة سيادة أنا كنار سيان إلهي ورسدان ورت أولا سي ورسدا marka taas wali ku hore ku ray ma helan bulsho rasul ma jari ma helan oo ma helan mihi ee marka kulay insha Allah wal ee maalinkii ana lay lay aasaasayo ay inqoranaayay marka taas way ku qoomaamayay tabar darada iyo kulay kulay insha Allah way dareemay Allah subhanahu wa ta'ala ya inoo aagay markay warkaas ay dhaji bacdallahi isina markaas wala yarteen marka wajihaalka inta kooyaaqna kulay wal meelo ka qoranaaya nagadeen markii gobolka baay iyo meelaha la horta taas waxaan nagaday markii ana wali oglaga ka jara wali yaron habooti ana mana saasan sheego alxamdulilah aan nagaday awalan horta way kale aan ka nagaday alxamdulilah maaragne hor lahayba maaragne xasuusada ilaahay xasuusi ee marka wayba arintan qaban qaabadii awalan horta waan kama hadayaan awalan allah subxaanahu watacaala kama hadayaan sama markaas ka bacdi xarakatul mujaahidiin aan kama hadayaan amirkiin guuda aan kama hadayaan tan xigtan way baaha amirkiina bay abar jacfar yaa aan kama hadayaan walaayadan dadkan hadda marna sheer jirible leeraawo oo dagaawo bay hareeraheeda dagaawo oo qabanqaabadan isku le jalsinayo isku le yagana way lahaa haddii irhaalla nagadeen yaan kama hadaye hooyinka raalla naganeena kolley insha allah hal irhaalla nagaday wadoonka oo way ahaa daciifame oo layin kaalina layin kamay waha wala wala soo bedelin arna wal mudadoon marka kala insha Allah meel ka soo gaabiye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyn waxaa munaasabada lagu soo gabagabeeyey gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka bismillaah baadama dalsiinka sheeg baryaalkan bootis baabur iyo bajaaj bulshadii badanaayay baa iyo boqol beesha jiribli ba warqabsadaayay bahadii eelgood iyo boqolaal mujaahidiin sare ewa bannaankii bishaaro ballanskal galay bulshoy tan bishaar maha boqorkun waa dul gobsadi baar dheer io bo'aale boosaasi iyo beledwiine buurakaw io baydhabo baadaanoha aruuriyey boqoltumiya fartan iyo hoggaamiyey basiiridiis argi doontaana barashi wacan bulshoy tan bishaar maha beeshi jirible beenmiska sheegano bilbarakaysanganin dhalatay beerlaabay qaadaneena beerna homasinkiyaalo bariisa samaan ballisha fihan burindi i boontis baabi'inengasin lahaa bulshaytagna bishaar maha beeshi jirible madana ku hadala bishaaro bishaaro babarka muslimiinta abu cuweyda beertijinaad alko waraabiya beerkaanoo ka taale boqolaal neef iyo beekacmayaala baalala surmaane bilaayada kufaarta kilgiibsaan insha allah bulshaytagna bishaar maha bilahi towfiiq
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى